galkacyo waxaa ka dhacay camaliyaad istishaadiya oo waxa weeye ay qaadeen walaalaha mujaahidiinta xaranka shabaab mujaahidiin laguna qaaday cadowgaas murtadiinta ah ee gacmaha gaala ah waxa weye diinta ilahi subxaana watacaala colka dagaalka ku haya lagu magacaabo ashaaro birarka puntland halkaa ayaana lagu qaaday camaliyadaas ayaa ka dhacday meesha la yidhaahdo runtii camaliyaadkaas waxa wey walaalihii qaaday ilaahi subxaana watacaala shahaadada haka aqbalo waxa weeye halkii loogu talagalay ayay beegsadeen halkaasoo ay ku aruursanayeen cadow fara badan oo kamid ah cadowga dadka muslimiinta ah islaamka uu leeyahay runtiina waxaa soo gaaray maadaama de meeshii loogu talagalay ay ku dhacday khasaaro fara badan ayaa soo gaaray xogta awaliga ah ee kasoo baxaysaa waxay sheegaysaa dhimasho aad fara badan ay gaartay dhimashadaas oo udhaxaysa soddon ilaa kontomeeyo dhaawacuna runtii aada u badan yahay oo kontomeyada uu kasii badan yahay marka waxaway khasaaro xoog leh ayaa gaaray sidoo kaleeta waxaa burburay waxaway dhismihii iyo daartii halkaa ku tiilay ee shirkoolada lagu mareegayay iyaduna way burburtay oo way baaba'day marka khasaaro lixaad leh oo naf iyo maalba leh ayaa soo gaaray nimanka murtadiinta waxay ogyihiin dadka muslimiinta nimankaas ashaardirarka puntland waxay yihiin cadow ama waxa weeye al ku taagan dadka muslimiinta guud ahaan gaar ahaan dadka mutadayiniin mutadayiniinta ah ee ahludiinka ah waxa weeye cadow u taagan ayay hayeen waxay gacmo u yihiin nimanka gaalada ah khaasatan qolada nasaarada ah ee etoobiya oo ah waxa weeye qoladii runtii waxa way dhisatay markii horeeto sanadka iyo cadudka iyo garabkan u ah maxay aheeday murtadiintan hadda soomaalida ah beeshaa joogtana garabka u ah iyadoo waxa weeye awaamirta ay fuliyaan ay tahay awaamirta ay kasoo qaataan nimankaas nasaarada ah ee etoobiya oo ay ugu dambayso hadeertan oo waxaway shalay oo camaliyaadka ay dhacayeen in kooxda ridada ee halkaa kulka ka dhisan ninka u ah maxawaye mas-uulka u sarreeya cabdiweligaas uu diray waxa weye sla aaba tahay halka ay xajkiisii tahay oo in yarba sanadba marka uu ku noqonayo waxa weye dee muslimiinta iyo gaaladana waxaa ka dhexeeya daa'iman dagaalka iyo colka ayaa mujaahidiinta waxay udagaalamayaan in waxa weeye ilahay kitaabkiisa uu saro maro oo waxa weye koonka asaga lagu dhaqo dadka muslimiintana ay axraar noqdaan marka dagaalka ka dhexeeyay maadaama muddo dheer soo taagnaa waxaweye furaska iyo waxaweye awqaada iyo waktiyaduna hadba ay nooca yihiin taa ayaa keentay marka in la beegsado cadowga isaga ah maadaama meesha xaruntaas ay xarun ay ku urursaneen marka isaga ah cadow badan oo shabaabdirada halka ayay mujaahidiintu marka beegsadeen waxaa loo beegsaday marka waxa weeye falkoodii xumaa ee gaalnimadoodii iyo ridadoodii ayaa loo beegsaday hadee marka u dambaysana ma noqon doonto biidn illahi tabaaraka watacaala waxa weye webi weyn far yar oo kamida un weeye insha allahu tacaala haddii de gaalnimada aysan kasoo noqon gaalnimada ay sii joogteeyaan waxa weeye in ay kusii jiri doonaan waxa weye camaliyaadka iyo dhibaatada ay kusii jiri doonaan haddii ay tooba keenaan o ilahay diinta usoo noqdaanna waxa weeye dee waxay noqonayan hadhow walaalaha inay noqon doonaan laakiin iyagay ka falantaa waxa weye inay doortaan in dariiqan dhibaatada iyo waxa weeye dilka iyo shaadiyada ay kusii jiraan iyo inay waxa weye ay ammaan iyo ay u baxaan iyay ku xiran tahay hadii ilahay rumeeya subxaana watacaala kitaabkiisa ay ka horwareegaan sunnada sal ly slam ay ka horwareegaanna waxa weye waxay noqon doonaan dad de waxa weeye nabad gala haday kusii taagnaadaan diinta ilahi subxaana watacaala ila dagaalkeedana waxay ahaan doonaan dad dhibaatada kusii jira